magaalada gaalkacyo goob lagu baaro dadka looga shakiya inay qabaan xanuunka covid nka ayaa laga hirgeliyey magaalada duleedkeeda mashruucan waxaa iska kaashaday maamulka puntland hay-adda world vision iyo sidoo kaleeta hay-adda unisef mas-uuliyiinta puntland ayaa sheegay in tani ay horumar weyn tahay xili la xakameynaya xanuunka covid ka dad badanna magaaladaasi iyo deegaanada ku dhowdhow uu soo ritay waa kan cabdiwaaxid macalin isaaq oo warkan ka soo diray gaalkacyo
hirgelinta goob lagu baaro bukaanada looga sheekeeya inay qabaan xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa laga hirgeliyey daanta waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taasi oo iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka puntland iyo hay-adaha world vision iyo m s f axmed aadan oo ka socday hay-adda world vision oo qayb ku lahayd hirgelinta qalabka baarista xanuunka coronavirus ayaa sheegay in bulshada gobolka ay agabkii baarista ka heli doonaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
sidaan wada ogsoonahay culayska covid nteen wuxuu ku baahayay dhammaan degmooyinka oo ay gobolka mudugna uu ka mid yahay gobolada ugu muhiimsan oo baaxadda weyn leh sidaa daraaddeed waxaan aada u bogaadinaynaa in adeegii baaritaanku halkan ka bilowday islamarkaana la joogtayn doono oo shaqadiisu socon doonto keliya ma ahan inuu dadka caadiga babliga keliya saameeyo wuxuu xataa khatar ku yahay shaqaalaha caafimaadka oo dhowaan la ogaaday in shaqaalo badan oo caafimaad ay xanuunkii si si si aan lama filaan u saameeyey sidaa daraaddeed meel kastoo shaqaalo caafimaad joogaan waxay u nugul yihiin in xanuunkii ku faafo sidaa darteed waxaa muhiima in qayb walba oo ka mid a bulshada iyo degmooyinkaba la gaarsiiyo adeegii baaritaanka duqa degmada gaalkacyo dhanka puntland asaahid sayn ayaa hirgelinta shaybaarkan sheegay in baahi weyn looga qabay magaalada gaalkacyo
waa fursad qaali ah maanta ayay noo soo hoyatay degmada gaalkacyo haddaan nahay iyo gobolka mudugba in shaybaarkii maanta aanu daha furayno oo aan xarga ka jarayno covid nteenka lagu baarayey waxaa horey u jidhay in aan stambalka inta la qaada la diri jiray oo muddo la sugi jiray oo ay dhici jidhay intaas xataa uu maqan yahay in dad kale uu sii saameeyo cudurkii laakiin ilaahay maadiis weeye waxaan uga mahad celinaynaa ilaahay kasikowna waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka dowladda puntland inkastoo magaalada gaalkacyo aysan horay u lahayn xarun lagu baaro bukaanada looga shakiya in ay qabaan xanuunka covid sagaal iyo toban islamarkaana baaritaankooda loogu diri jiray magaalooyinka garowe iyo dhuusamareeb haddana hirgelinta shaybaarkan ayaa meesha ka saari doona safarkii saacadaha qaadan jiray cabdirasaaq xirsi xasan agaasimaha wasaaradda caafimaadka puntland ayaa ka warbixiyey xaaladda xanuunka coronavirus ee deegaanada puntland iyo sida haatan ay xaaladdu tahay puntland keiskii ugu horreeyey waxaa laga helay saddex labaatankii abril inay ahayd baan u malaynayaa oo diagnos shaybaarka lagu sameeyey intii ka dambeysay shan boqol iyo saddex labaatan kays bay ilaa shalay marayeen dadka positiveka noqday waxaa ilaa dad shan kun gaaraya baan laga baaray marka waxaan rabnaa wuxuu soo maray heerar haddeer waktigaan la joogo waxaynu dareemaynaa hadda shantii beri ama asbuucii ugu dambeeyey in uu jiro laba kaclayn oo aada u badan yahay hadda dadka positiveka noqonaya oo badan agaasima cabdirasaaq ayaa saluug ka muujiyey qaadasho la-aanta fariimaha ka dhanka ah covid sagaal iyo toban ee qaybaha bulshada gobolka mudug waxaa kale oo muhiim ah oo runtii waddankeenna ka jirta wacyigelin kastoo la sameeyey weli inuu cudurka qaabka loola tacaalayo ay yar tahay waxaa dadka aada ugu yar in la isticmaalo afxirka waxaa runtii dadka soomaaliya dhaqankeedu is ahayn waxa loo yaqaano kala durugsanaanta innaga xataa runtii waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego cudurku sida hadda caalamka la sheegay waa uu jirayaa waana uu sii jiri doonaa ilaa intii muddaa waxaa keliya oo laga hortegi karana waxa weeye arrimaha muxuu ahaa tallaabooyinka khubarada caafimaadku ay sheegaan in la isticmaalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka puntland cabdinaasir yuusuf xaaji green ayaa bulshada labada daan ee gobolka mudug u sheegay in si isku mid ah ay uga faa'iidaystaan shaybaarkan
dadkaas dhammaantood qofkii xanuunka isaga shakiya ama calaamadihiisa arka ama dhammaantood waxaan u baahinaynaa in maanta si rasmiya oo u shaqa bilaabay shaybaarkii xanuunkaa lagu baarayey ou halkan isaga baaro qofkuna inuu isbaaro oo ogaado ciladiisa waxay xalka noqonaysaa xanuunka haya inuu ogaado oo hadduu iska shakiyo isbaaro haddii laga helana ou wixii tallaabooyin oo isla tacaalida au qaadan lahaa haddii laga waayona ou xanuuno kale isaga baari lahaa iyana au go-aan kale u qaadan lahaa waa muhiim marka dowladda galmudug oo dariska nala walaalaheen oo reer gaalkacdood reer mudug iyo kulli aan isla nahay ayagana waxaan leenahay shaybaarkan waa idiin furan yahay haddii aan dhinaca kale gaalkacyo laga hirgelin ogaalkii lagama hirgelin waa idiin furan yahay waa ciddii u baahan magaalada alxamdulilah waa nabad isu socodkii waa fiican yahay wax walba waa fiican yihiin in dhammaan dadka soomaaliyeed ay si isku mid ah ay mataqaanaa adeega halkan uga faa'iidaystaan baan usoo jeedinaynaa xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa mar kale dunida kusoo laba kacleeyey waxaana sida wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay sheegtay qaybo ka mid a gobolada dalka laga helay bukaano qaba ah coronavirus iyadoo deegaanada laga soo calaamadeeyey ay ka mid tahay magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka galmudug isuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee gobolka mudug cabdi maxamuud xersi oo v o a la hadlay ayaa u sheegay in baaritaano ay sameeyeen lagu helay bukaan qaba xanuunka covid sagaal iyo toban bishiina weydaaratay hase ahaatee ay jiraan bukaano kale oo laga helay calaamadaha covid sagaal iyo toban cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo